gaar ani ii taabatay iyo mid si gaar si guud ahaan beel ahaan noo taabatay horta waa igu jiray laakiin hadalkii gaddoomiyaha waxaa ka mid ahaa in laba laba daqiiqa lagu soo koobo laakiin ani waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed oo meel walba joogta maantana daawanayso annaga soomaali baan nahay soomaalina saddex kama oge labun baan ku oga midkii saddexaad hooyadiisi weli ma dhalin hadday jiriir tahay hadday jiraar dheh tahay midkii saddexaad hooyadiisi weli ma dhalin soomaali haddii jiro ay tahay hadday jiriir tahay soomaali lagu waayo labadaas waayo jira iyo jiriir waayo mid saddexaad haddaad raadinaysiin hooyadiisi weli ma dhalin ee hallaha ka keeno waxaan raacinaya marka annaga muslim baan nahay soomaali baan nahay afrikaanna waa nahay jiraacdu intaasoo qabiilay leedahay jiriirtuna intaasoo qabiilay leedahay laiskuma haysto ilaahay markuuna abuuray koonkan la keenayna xikmad asaga u gaaraa leedahay dan u kala ah oo u gaar ah waxaa ka dambeeyen ay aakhiro tahay waxaa ka dambeeyen ay aakhiro tahay wamaa qalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun markuu ilaahay dhahayo ani ma aanan joogin ilaahay asaguu hadlaaye ani adiguu nagala hadlaaye madow iyo caddaan gaali iyo islaam ayuu la hadlaay nin dheer inan gaawan inan buuran inan dhudhuwanba ilaahay ummaddaasuu la hadlaaye ilaahay wuxuu yidhi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ani sheekh ma iraani ahaada laakiin muslim baan ahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna markuu ilaahay leeyahay idinkoo muslim ahayn ha ii imaanina uu yidhi idinkoo muslim ee aakhiro imaana imaada ha dhimanina idinkoo muslim bay ahayn mar ninkan oo ilaahay annaga kontaraadka noogu soo dhiibay haddaan nahay soomaali haddaan nahay muslim soomaaliyada jireer nahay kontaraadka qabiilka loo soo dhiibay jareer hala dilo hala dhaco maxaa yeeley sidii loo uume ayaa jaf ah cidii kontaraadkaas aayad qur-aan u fasaxday rasuulka sunadiisa u fasaxday aabay ankaasaan raadina ilaa ankan waana laahi maxaana loo dilaa maxaana loo dulmaa maxaana loo dhacaa maxaana loo yasaa maxaan galabsanay addoomo ilaahay leebanahay ilaahay aawid buu ku yidhi jiraa haddaa tahay allana jareer haddaan ahay ilaahay caawid buu iigu yidhi taasaana bini aadamnimadaydan ku sifaysan tahay maxaa dhacay oo dembiyaan galnay oo waddankan soomaaliyeed haddaan annaga soomaali nahay jareer aan nahay jareer qabiil ma aha jareer waa tin adeeg weeyaan jiracna qabiil ma aha waa jirac tin nugeea lagu jeedaa laakiin waxaa laigu safaynayaa aniga jareernimadaydi inay qabiil tahay oo laigu gumaanaya laigu dilaya laigu dulmaya guurkaaga haddii adiga aad sida ilaahay raalli ka yahay adiga aadan u rabin anaga muslimnimadaasaan rabnaa haddii jacelkii xagga iga galay gabar muslimad soomaaliyeed oo walaalkeedii guursadayna haddii dartaas sababtaas ay dilka noqotayna am sorry guur halaalaan doonaynaa sidii islaamka ogolyahaan doonaynaa sunadaana jidaysayaan doonaynaa haddii la waayana jareerka naftirkiisa waxaan leeyahay ilaahay markuu idin abuuray jareer rag ee ma abuurin jareer dumarna u abuuray dumarkiina ku quruxsan guursada haddii xaalku insaan yahay maslaxada meeshaa ku jirtaayo maxaa yeelay yacni ad maaragtay yani waa wax ka baxsan binu aadamnimada islaamnimadana ka baxsan soomaali shalay islaam ma noqonin ya soomaali shalay islaam ma noqonin laakiin caqiidada soomaaliyeed islaamnimada maanta waxaa ka weyn qadiyadda dhaqanka soomaaliyada ka weyn waxaana loo necbahay fiiri waxaan idin tusinaya caruurta yar yara soomaaliyeed nooc walbale meel ay kasta joogaan mi i magaalo ayagoo waraabo arkin le waraabo waa kan hayey waa lagu hurdisiyaa waraabona indhaha ma saareen caruurtaas caruurtana waraabo ma arkin laakiin waa lagu hurdisiyaa waa lagu baqsiyaa waa igu baqaan gibdhaha ayagoo maaragtay jiraacda miyi magaalo hadday joogaan maqasha ay raacayaana la leeyay maqal warnaama lagu waramay wixii jar arlada waa baryo dadku markii la leeyahay jareer ha guursan jareer waa saas waa negative stereotype baa lagu shubaa war haddaan guursano annaga maxaa haleynaynaa haddii nala guursadona maxaan hal- maxaa halaabaya marka eri idaale ereed ma dhalaw iyo dhahaan un idaha cari ad ma dhalo haddaan inaan isguursanaynin aad rabtiin idaha eri ad ma dhalee bal idaha eri ad ha laga keeno nin miilkayasoo maslaxaada maka taliyawa dhahan un ninka dhacne waxayna hantisma moogi jireer meel kasta dalka soomaaliya rooban islaamnimadiina islaamnimay tahay mana ka bixi kartiin islaamana tihiin mana ka liidataan islaamna tihiin soomaalina waa tihiin guuraa la ii diidayna islaamnimadoogama bixi kartaan gabaraa la ii diiday liajli jiraaway ma guursanaa islaamnimana loogama bixi karo soomaalinimana loogama tegi karo weligeynana islaanaan ahaanayna weligeynana soomaaliyaan ahaanayna weligeynana afrikaanaan ah- ahaanayna haddaba waxyaalaha fara badan oo ummadda ani aan khaasatan matalahayo soomaali weynka sokow waa ummadda aniga camal ah oo jireerta ah jireer qabiil mae cali maxamed nuur iftiinaa liidhahe shambarana qabiilkay wey ma ee shambarada isiinkuwereetan inaana sham- shambara liidhahaw ma aha beeshaan anaka dhaladii oo jubbooyinkaas degaana may la dhehe shambara shanta qabiil iyo todobada qabiil markii la iska daro tumaninimadaas juf iyo may la dhehe shambara marka aniga beeshaasaan xambaarsan mashuungulu gaar way shambarana gaar way beesha anaka dhaladii markii aan hadda siin sharoo shambaraada la sheegay majindo manyasa milima mukuwa mayaabo makaane makonde manyamesi waxaaso toban ilaa labiyo toban qabiil way haddii rabtan fal an araga haddii rabtan fal inin aragtan maadi an hawar gidir ma kasayni daras ma ahayna beerna mani wadaan dugsana maysa dhikilaan laakin dagaaladan hawar gidir badani yan hawar gidir jiraa leebeetani labidama i bari iyo hawar gidiran nahay natidheedi an haddaan maqlay habar gidir habar gidir yaaway soomaaliya ilay ka tahay habar gidiray ka tahay habar gidir maxaa u kala baada eer saleemaal iyo wixii namidaa la kala baad racanima intaan ahaan kuu sheegay maxaan kuu sheegi lamaa soomaalinimadeer haddaanan daarood ba ahayn maa soomaali mihi miya haddaanan habi ahayn soomaali mihi miya haddaanan dir ahayn soomaali mihi miya haddaanan racweyn ahayn soomaali mihi miya soomaaliyaan ahay afrikaanaan ka ahay nocaas ahaana soomaali ka ahay jareeraan ahay jilawayjareertantaas way mooyaane qabiilkayga ma aha jareer aniga ilaahay xikmadiisayaan ku abuuranahay ilaahay xikmadiisa aan duunyada ku joognahay nacaawuda ilaahay i aawuda buu yidhi dadkii i aawuda dhaxay ummadaas oo dhan idii diidayna waa diiday waa gaalo idii aawudayna waa rumaysay waa muslim kuwaasaan ahay maanta ilaahay igu mahnaystay waana ku faraxsanahay waana aaminsanahay iimaankaygaana ku degan waana ku faraxsanahay alxamdu alshukr ilaahay maanta wax iga nasiib badan ba adduunyada inuusan keenin aaminsanahay markii laga rabo idii ilaahay aabuday idii diiday markii laga rabo idii ilaahay aawuda diidayna yaa ka hun idii ilaahay ma aragta caqiidadiisii diinta islaamkana jebisay dhaqankooda darteeda u jebisayna yaa ka hun ani gabadheeda jilaa uma diidin hasoo weydiistaan hasoo weydiisaan haddii tiina diideen idinkaa idin taala ani a- ilaahay diintiisi kama baxayo sunnada rasuulka ma jebinaayo gabar jareer nankii soo wey rabo hani ha ii imaado